senatarkii hore ismaamulka wajeer cabdiraxmaan cali xasan culow horena usoo ahaa xildhibaankii hore ee koonfurta wajeer ayaa ka hadlay khilaaf beeleed ka dhex xaloolsamay shacabka xoolo dhaqatada bariga wajeer iyo koonfurta kuwaasoo isku khilaafay dhuldaaqsiim iyo sidoo kale waraha biyaha ku jiraan xilligan cabdiraxmaan cali xasan culow ayaa sheegay in xilligan aan la joogin wakhti layskugu digaalo daaqa iyo biyaha yar ee xilligan la helay mahadsantihiin waraysigan aad damacdeen inaad ila yeelataan waxyaalaha hore aad hadda iga weydiiseen oo dhibabkan hadda ka socda birkaa iyo diif hambalash ka socdo oo weliba khuseeyo labada constituency oo jiiraanka ah wajeer east iyo wajeer south maalmahan magaaladaba waan joogay dhibabka waa jiraan saaad u ogtihiinba roobabka aad bay u yaraayeen dadkana waa la wada dhibaateysnaa khilaaf kaloo inta aan ogahay dhex yaallo wajeer east iyo wajeer south ama tolkaa meeshaa wada degan ma leh naxariistaa yaroo rabbigoo xag amartay umbaa dadkoo dhan yay u wada ordayeen laakiin waad garan dadkeenna culeeskaa awadi ay iskugu sabri la'yihiin mas-uuliyiinta siyaasadeed haddii aan nahay wixii hadda ku jiray iyo wixii joogana muddo laba maalin laga joogo shir baan ku leeyahan xafiiska gabana rag fara badan oo mas-uuliyiinna ay joogeen odayaal baan bixinnay in tolkii ay u tagaan kala dejiyaan wixii yaraa oo meesha ka jirayna si wanaagsan ay ku qaybsadaan laakiin dadka lama kontarooli karo alxamdulilah hadda wax dhimasho jira male dhaawacdhaawac waa iska jira taasna waa iska dhaqan soomaaliyeed subaxan lafteeda odayaal badan baan arkay waxaan shacabka ugu baaqaynaa iyo mas-uuliyiintaba kale in dadkii la dejiyo roobkan roob culus ma ahayn abaar ba'an baa laga soo baxay haddana halihii yaraa la helay inaan abaar annaga aan isku samayna haddana dhib kale ay leedahay marka waxaan filaynaa tolkeenna si nabadgelyo ah inuu wada hadli doono waxaan qalqaalinaynaa shirar odayaasha labada dhinac ah iyo mas-uuliyiinta kaleba sida ugu degdegsiya badan in xasilooni meeshaa laga helo dhibka waddanko dhan buu ka jiraa wajeer maanta iyo north easternba iyo meelo badan oo kauntiyaal badan oo dhibabka noocan uu ka jiraa jira dhanka kale waxa uu baaq u soo jeediyey xoola dhaqatada marka shacabka waxaan ugu baaqayaa in la isdejiyo dil daawo ma noqdo dhaawacna ninayaan la gaarsiinin meel ay odayaal joogaan wax ma hallaawaan kale mudane cabdiraxmaan cali xasan culow ayaa bulshada ugu baaqay cidda ay maamulka sare ee dowladda kauntiga wajeer u soo xulinayaan inay ku soo xushaan waxqabad iyo dadaalkiisa geedahan xaajada soomaaliyeed kol kore loogu talagalay siyaasadaynay baashi baa jilib aaday haysaa siyaasada ahayd siyaasa kauntina jilib inay gasho lama rabin waxa ugu wanaagsanaa waddankan yaana anfacay ahayd mogi anaa jilib hebel iyo ree hebel isoo qaateen daawo ma aha wajeer daawo uma ah iyo gobolka waqooyi bariba waxaa daawo u ah war yaana anfaca waddanka yaa experience qiimale leh yaa dawlad maamulay hadda ka hore yaa maamulkiisa aan naqaanaa oon qoys dabada gashanaynin ilaa wajeer nin walbaa leh wajeer ma qoys baa leh ma lah marka waxaan u baahannahay madax u cadaalad fasho ree wajeer taasaan uun tilmaami lahaa ee laakiin jilib yaa la kala galee wixii noo soo baxan haddana arkayna ugu dambayntiina waxa uu baaq u soo jeediyey mudane culow siyaasiyiinta ololaha siyaasadda ku jira oo hadallada kicinta dadweynaha ku dhawaaqayaan in hadallaha xanafta leh nin khibiro badan aanan lahayn ubaa ku hadla sidii midda hadda wareegaysa maalin hore waxaan aad ugu faraxsanay inay odayaal qiimo leh ay arrintaa dib u tuuraan oo yidhaahdaan lama qabno ninka asaga ah aad buu ninkaa u gefay qoyskoo keli kuma gefina ree wajeer buu u gefay wajeer waxay tahay kauntiga keli ama taarikhiyan aanan lahaan jirin qabyaalad intaa la eg mas-uuliyiinta dadka xilka raadinayo waxaan u sheegay qoys dhalasho unbay ahayde shacabka inayan fidmo gelinin shacabkana waxaan ugu baaqi inay xasiloonaadaan ninkii kursi alla u qoray ama xil inuu qaado alla u qoray isagaa unba heli doonaa ma bedeli karno maanta xag alla way ka qoran tahay kii gabana noqon ninkii senator noqon ninkii mp noqon shacabka yaanan la fidnaynin baan dhihi gobolka waqooyi bari dhibaato badan baa ka jirta xagga horumarka aan ka shaqayna horumarka aan daayno fidmada qabaa'ilka dhexdiisa ah